أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon mu-asasada alkataayib ayaa baahisay sawirada dagaalo lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buuluburde ee bariga wilaayada hiiraan mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in dhibaatooyin xogan ay sababtay xanibaada dhanka duulimaadka ah ee kooxda ridada ay kusoo rogtay maamulka jubbaland madaxii hore ee kooxda riddada ayaa la kulmaya wakiilka gaalada midoobay u jooga muqdisho xilli uu sii xogeystay khilaafka ka dhex caloosan murtadiinta dowladda kaafiradda itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa safka hore ka galay liiska xukuumadaha uu maraykanku ka jartay dhaqaalihii uu siin jiray madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ku jabay duulaankii uu ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo ay la beegsadeen cadowga laaha ka fulay deegaan ka tirsan wilaayada bakool wilaayada islaamiga gedo ayaa diodhig nool ah u kala wareejisay laba beel oo walaalaha kadib munaasabad ka dhacday degmada eelcaddo ee wilaayadaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bokool ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayay iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bokool ardayda machadka ashahiida suldaan cabaas ayaa sameeyey bandhig cilmideed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtaha taariikhda hijiriguna ay tahay labada bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu-asasada alkataayib ayaa baahisay sawirada dagaalo lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buuluburde ee bariga wilaayada hiiraan haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xaaris cabdiqaadir aad baad u mahadsantahay xaaris maalmihii lasoo dhaafay dagaalo si aada loogu jabiyey murtadiinta ayaa waxay ka dhacayeen deegaanka beerey abaal ee dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan halkaas oo laga soo warinayay khasaare culus oo gaaray murtadiinta kadib markii dharbaaxoyn isxigxiga ay geysatay towxiidku kala duldhaceen mariishaha dhaqdhaqaaqyo ka sameynaya dulaadka degmada buulaburde mid ka mid a dagaaladii ugu horreeyey ee lagu boqnagooyey murtadiinta waxa uu dhacay maalintii arbacada ee taariikhda ku beegneyd sagaal iyo labaatankii rajab xilligaas oo maliishahaadku martigeliyeen guuldarro aysan marnaba filan xilli ay kibir isla qaadqaadayeen fiidnimadii xalay waxay mu-asasada alkataab oo kamaradeeda goobjoog ahayd mashadka guuldarooyinka cadowga ee dagaaladii beerayabaal ay faafisay muuqaalo ituso itaabsii ah kuwaasoo bannaanka soo dhigaya baaxadda oo la ekaa khasaarihii gaaray cadowga laguna daawan karo bakhtiyada askartiga ee idaacadda islaamiga andalus baahisay in looga firxaday goobta dagaalka kadib markii saaxiibadood ay ridowadaagi yihiin kuwaasoo la firxaday qayb un ka mid ah tirada maliishaadkii lagu dila dagaaladii arbacada kama marna muuqaalada ee faafisa alkataayib ee sawirada ah in lagu arkayo sida dhulka ugu dhaceen maliishaadka dhulfasaadiinta ka waday bariga wilaayada hiiraan kuwaasoo allah fadligii ay mid mid u riday xabadda mujaahidiinta mujaahidiinta oo tooganaya maliishaadka ridada ah bakhtiyada oo la isbarkiyey iyo qoryaha darandooriga u dhaca oo lagu tooganayo maliishaadka firxadka ah ayaa iyana waxay qayb ka yihiin sawirada ay xalay baahisay mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sawiradan oo gaaraya ku dhowaad labaatan sawir ayaa waxaa lagu arkayaa gaari noocan oo hada ay mujaahidiintu ka furteen cadowga kaas oo qayb ka ah khanaa'im kala duwan oo ay ku jiraan hub oo ay mujaahidiintu allah fadligii ka heleen dagaalkaasi arbacadii lasoo dhaafay iyo maalintii xigtay ee khamiistaba waxaa dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka beerayabaal oo dhaca dulaadka buula burda ay mujaahidiintu casharo adag oo ay wax ka baran karaan murtadiinta ugu dhigeen qayb ka mid a maliishaadkii u heelanaa in ay mar kale carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka kuwaas oo saacado xiriir ah maalmihii lasoo dhaafay ula kulmayey darabaad xoogan oo kaga imaanayay geesiyada towxiidka u taagan difaaca shareecada islaamka kuwaas oo ku khasbay cadowga in iyagoo dusha ku wata dhiigbax xoogan iyo khasaare baaxad lahayd dib uga gurtaan goobihii ay usoo duulaan tageen haatana war deg deg ah ka kitaab al akhbaariya ayaa hadda baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo dagaalkii lagu jabiyey murtadiinta ee ka dhacay duleedka deegaanka beeryabaal ee hoostaga degmada buuliburde ee gobolka hiiraan waxaana filimka lagu daawanayaa meydadka murtadiinta oo daadsan goobtii lagu dagaalamay iyo maleeshaadka riddada oo sii cararaya waxaa sidoo kale filimka lagu arkayaa qanaa'imtii laga furtay murtadiinta mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in dhibaatooyin xogan ay sababtay xanibaada dhanka duulimaadka ah ee kooxda riddadu ay kusoo regtay maamulka ashaadala diriirka jubbaland warkaasi warbixin kaleoo ku saabsan madaxii hore ee kooxda riddada oo la kulmaya wakiilka gaalada midoobey u jooga muqdisho xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex jira kooxda riddada waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yeere cali dubad oo ku magacaaban maarayaha garoonka diyaaradaha degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa si weyn uga qayladhaamiyey dhibaatooyinka ka dhashay xayiraada ay kooxda riddada soomaaliya kusoo rogtay dulimaadyadii diyaaradaha ee gobolka gedo dubad waxa uu sheegay in dhibaatadaasi ay sidoo kale saameyn xun ku yeelatay isla murtadiinta dhexdooda isagoo tusaale u soo qaatay in saraakiil dhowaan ku dhaawacmay qaraxyadii mujaahidiinta ee beled xaawo ay dayacaad u dhinteen islamarkaana markii uu dhintay guddoomiye ku-xigeenkii beled xaawo miidkiisa laga soo qaadi waayey garoonka muqdisho waxa uu sidoo kale cararbaabay in reer gedo ay hore u haysatay dayacaad iyo duruufo isbarkaday sida buundooyinkii baardheere iyo buurdhuubo oo go-on iyo buundada luuq oo qarka iyana u saaran in gebi ahaanba ay go-do waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay jirin cid wax ka qabatay murtad cali dubad ayaa dibudhaca iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanadaasi mas-uuliyadooda dusha uga tuuray kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte fursadna ma hayno wada shaqaynna ma hayno meydadka iyagii waa aaburan yihiin eraboorradanadii baa xiran buundooyinkanagii baa go'an hadda wixii ka dambeeyo kareegad ahaan baan isugu tashan doonaa hadduu alla yidhaah siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu waaweyn ayaa xerada xalane kula kulmay ergiga gaalada qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya waxa uu sheegay in jeemes iswan arrimaha uu kala hadlay ay ka mid yihiin khilaafka kala dhexeeya murtad gurguurte iyo sidoo kale arrimaha ay isku hayaan oo ay ka mid yihiin doorashooyin gaaleedka intii uu kulan ka socday gaalka u qaabilsan soomaaliya waxaa loogu yeero qaramada midoobe ayaa shariif ku amray in ay xiisadda dejiyaan lana wada hadalsiinayo isaga iyo gurguurte war uu soo dhigay bartiisa ex ee horey loo oran jiray twitter ayuu ku yidhi murtad shariif sheekh axmed waxaan maanta kulan la qaatay jeemes iswan oo ah kusimaha ergiga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya waxaannu ka wada hadalnay arrimo badan oo kala duwan gaar ahaan siyaasadda qaabka doorashada ee lagu muransan yahay iyo baahida loo qabo in doorasho laysku raacsan yahay la qabto mar kasta oo madaxda murtadiinta ay dhexdooda isqabtaan gaalada caalamka ayaa ah kuwo duldhiga amaro iyada oo ugu dambeyna la isugu geeyo xerada xalane ee magaalada muqdisho
dowladda kaafirada itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa safka hore ka galay liiska xukuumadaha uu maraykanku ka jartay dhaqaalihii uu siin jiray cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa tafaasiisha warkan haya go-aankii dhowaan ay gaartay dowladda salifiyadda ah ee maraykanka ee ay ku joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dowladaha qaaradda afrika ee ku lugta leh duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya shaxda liiskan dalalka ugu horeeya ee ku tiirsanaa taageerada maaliyadeed ee dowladda maraykanka waxaa safka hore oga jira kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya sida ku cad warbixinna soo baxay tobanka dowladood ee maraykanku lacagaha ugu badan siiyo waxaa ugu horeeya dalka ukrein yuhuudda etoobiya urdun masar iyo soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo ka walaacsan in gaal donald trump uu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya ayaa bishii nofembar ee lasoo dhaafay lacago laaluush ah waxa ay siisay shirkad amerikan ah si ay trump uu qanciso in uusan ciidamadiisa kala bixin dalka soomaaliya mashruuca la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ee uu maraykanku ka wada soomaaliya ayaan laga gaarin wax natiijo ah oo la taaban karo arrinkaas oo niyadjab weyn ku keenay xukuumadda washington taasoo hadda ka cagajiidaysa sii maalgelinta maleeshaadka murtadiinta iyo ciidanka afrikaanta calooshood u shaqaystayaasha ah mahadsanid rabaani madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac xogan ka muujiyay awoodda mujaahidiinta al-shabaab xilli uu ku jabay duulaankii uu ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ilyaas cabdulaahi ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waraysi uu siiyey mid ka mid ah wargeysyada maraykanka waxa uu kaga dhawaajiyey dhinacyo dhowr ah sida lixaadsiga awoodda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala joornaalka washington bost ee ka soo baxa dalka maraykanka oo gurguurta waraysi kula yeeshay kulanka sannadlaha ah ee dhaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada daafos ee dalka switzerlan ayaa wax laga weydiiyey jawaanib kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo halka uu maraya ballanqaadkiisii ahaa in muddo kooban uu ku soo afjarayo mujaahidiinta bariga afrika waxaa murtadkan ugu horrayntii la weydiiyey waxa u qabsoomay muddaxileedkiisan si gaar ahaaneyd marka laga hadlayo loodinta cududda mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu doorashadiisii kadib sheegay in ajandihiisa ugu horreeyaba uu yahay in muddo laba sano ah uu ku soo afmeero guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtad xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in libaaxyada bariga afrika ay weli yihiin awood jirta oo aysan uga adkaan sidii ay doonayeen waxauna yidhi siddeed iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay waxaan al-shabaab kula dagaalanay qaab ciidan iyo qaab dhaqaale intuba welina dabcan si buuxda looma jebin mar gurgurta la weydiiyey waxa ay ka filanayaan maamulka cusub ee maraykanka iyo siyaasadda trump uu doonayay inuu ku wajaha arrimaha dibadda ayuu ku cataabay in ay ka filanayaan wanaag isagoo isku muujinaya in ay ku jiraan dadaal xooggan ayna mudan yihiin in aanan laga jaran kaalmada kala duwan maadaama xukuumaddiisuba ay ku dhisan tahay dawarsiga iyo sandareertada yar ee ay ka helaan galbeedka iyo xulafadiisa waraysiga oo sii socda ayaa markan murtad xasan sheekh maxamuud waxaa lagu weydiinayaa halkii ay ku dambaysay lacagtii halka bilyan ee dollar ahayd ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ay ka heleen dhanka maraykanka taasoo u badnayd kaalmo milatari waxa uu gurgurtay isagoo fadeexa kacarar ah sheegay in cadadka lacagta intaas la eg aysan ku bixin dhanka ciidanka balse badanaa ay u adeegsadeen qaab gargaar bini'aadannimo taa oo ah mid kale oo xaqiiqada ka fog marka la milicsada xaqiiqada ka jirta goobaha riddada ay ku sugan yihiin in shacabka wax la siiya iska baddaaya waaba haddii ay u nabadgashay hantidoodii yareed ee ay haysteen waraysiga washington bost oo sii socda ayaa murtad xasan sheekh maxamuud lagu weydiiyey waxaa dhici kara haddii maraykanku uu mar kale ciidankiisa ka saarto soomaaliya sidaba dhacday muddaxileedkii hore ee uu aqalka cad ku sugnaa ninka soo rogaal celiyey ee donald trump waxa uu sheegay isagoo ay ka muuqato baqdinta ku aadan arrinkaas in xukuumadda washington ay ka codsanayaan in midaas aysan ku degdegin taa beddelkeedna ayba kordhiyaan awooddooda soomaaliya balse midaas ayaa lagu tilmaamay qarow maalmeed maadaama trump markan uusan danaynayn siyaasadda arrimaha dibadda ee ku dhisan bixinta malaayiinta dollar ee faa'iida la'aanta ah gunaanadkii waxa uu waraysigan ku soo beegmay ayaa la dhihi karaa xilli xukuumadda xasan sheekh ay gadaal marsatay wakhtigeedii ugu badnaa ee kursiga natiijada colkii uu iclaamiyeyna ay noqotay mid fashil ku soo idlaatay waxaa hadda filasho loogu jirana ay tahay isqabqabsi siyaasadeed iyo in gurguurta uu kursiga ku sii dangiigsanaado ilaa sannadda laba kun toddobiyo labaatan
waad mahadsantahay elyaas ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan oo ay la beegsadeen cadowga allaha ka filay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bokool wararka naga soo gaaraya deegaana dhaca wilaayada bokool ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha degmada waajid ee wilaayadaasi oo saldhigu ah ciidamada kufaarta etoobiya ay mujaahidiintu weeraro ku ekeeyeen dagaalka ayaa xilliga ay ku qaadeen mujaahidiintu garoonka diyaaradaha degmada waajid waxaa ku sugnay diyaarad taasoo doonaysay inay halkaasi ka qaado saraakiil murtadiin ah balse markii dagaalka uu bilowday islamarkaana maqlayna daryanka madaafiicda ka soo dhexaysay dhanka mujaahidiinta si degdeg ah diyaaradii ay kaga duushay garoonkaasi wilaayadii islaamiga gedo ayaa diyo dhiig nool ah u kala wareejisay laba beeloo walaalaha kadib munaasabad ka dhacday degmada celcadda ee wilaayadaasi walaalka casaam carafaad ayaa warbixinta warkan haya iyada ay wilaayada wada kulamada iyo dowraadka ay u qabanayso beelaha dega wilaayada ayaa waxaa munaasabad ballaaran oo laba beelood oo walaalaha diyo dhignool ay ku kala qaadanaysay ka dhacday degmada ceelcadde diyadan dhignoolka ayaa waxaa kala qaadanayay beesha horaarsame iyo beesha bahaguuleed oo ka mid ah beelaha dega wilaayada waxaana diyada wareejinaysay beesha bahaguuleed waxayna ku wareejinaysay beesha horaarsame oo uu ka dhashay qofka dhibka loo geystay iyadana odayaasha labada dhinac munaasabadda ay ka hadleen nuur cabdi aadan nabadoonka beesha bahaguuleed saaka waxaan wareejinay diyo ay nagu lahaayeen geel labaatan halaad ah oo dhiignool ah oo ay nagu lahaayeen walaalaheen hawrarsame yaan ku wareejinay geelaas oo lagu qiimeeyey hashii lix boqoloo doolar waan ku wareejinay lacagtana guud ahaan marka la isku daro ay tahay laba iyo toban kun oo doolar waan ku wareejinay walaalaha gogasha noo dhigay oo walaayada islaamka oo gobolka gadee yaan u mahad celinaynaa beesha bahaguuleed waxaan wareejinay geel labaatan halaade oo dhiignoole oo muqallade oo hashi lagu qiimeeyey lix boqoloo dollar oo markii la isku celiyey uu yahay labiyo toban kunoo dollare yo annagoo beesha bahaguuleeda odayaasheeda yaan wareejinay waxaana ku wareejinay walaalahana beesha hawraarsamo anoo magacayga yahay cabdiweli saal xirsi ahna beel hawraarsamo waxaan meeshaan ku caddaynaa beeshii bahaguuleed geeli labaatanka halaad ahaay oo calaaha lix boqol lagu qaymeey oo isugoynay labiyo tobanku noqdeen oo dhiignool ahaay bahaguuleed waa ka guddoonnay annagoo beesha hawraarsamo khaasatan beesha aadan saleebaan waa ka guddoonnay alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh waa siday odayaasha warku u soo sheegeen een, labaatan halaad oo dhiig nool ah anuu wakiilka diyaaro xuseen aadan waan guddoonnay beesha bahaguuleed waynugu guddoomiyeen xaqaas waan qaadannay waan ku fiyoobaannay asalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay oo ka mid a martidii goobjoogga ahayd nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf waxaan goobjoog ka nahay walaalaha beesha hawraarsamo iyo walaalaha kale oo beesha bahaguuleed een, ee isku lahaa geel xaqa oo dhignool ah geelaas oo labaatan halaad ah hashina lagu qiimeeyey lix boqol oo dollar geelaas isugeyn wuxuu noqday laba iyo toban kun oo dollar waxaan goobjoog ka nahay beesha bahaguuleed inay wareejisay beesha hawraarsamo lagu wareejiyey baan goobjoog ka nahay markhaati waxaan ka nahay in la guddoomay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga gedo ayaa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada ku kala saara shareecada islaamka aad baad u mahadsantahay casaam mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bokool ayaa ka qayb galay munaasabadda dib loogu furayey iskuulka abuubakar sadiiq ee deegaanka xeelaansaar ee wilaayadaasi sida uu warbixintan ku eegayo walaalka cabdiqani maxamed munaasabadan oo dib loogu furayey iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar kadib muddo saddex bilood ah oo dayactir lagu sameynayay ayaa ka dhacday gudaha xarunta iskuulka ah ee deegaankaasi munaasabada waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn kelimad dardaaran u badan ka jeediyey waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta way ballanaa hay ku faa'iidaysadooy waana may wahaan waxbarasho manhaja un kaga naasagna oo marka may waa dad culamaauddiine khubarae ahlu tawxiide caqiididio saafata idajiyeen mana muqarar ogsantiin unesco iyo dhibaatada dadka muslimiinta iyo kahayd lan ogayna male markii iskoolku dayactirshay inisdardaarmaani yasinka dul akhrin muqararkii oo gaalada iyo hadejeeno murtadiinta suubiyan wakhaasatan unesco iyo walaaslaaka minguuri inta ka akhrini maana inta ka sheegni yaalka intiyariyin maskantiyo walqobadaas yamaylan baahanya inuu ku faa'iidaysado unugu qur-aanka barada kor wabitaali haddana culumta kalena barada kor iskoolna dhigada kor may ballana macallimiinta in may waa ardayda jadwal lan suubiyo lan habeeyo ardayga haddii buusa deeri toban shan jus ama labaatan jus hataa nanbahana dhigi korta ardayga qur-aanka dhammaytay meeloon su surno tare male maana malan baaham unu kale malan baaham marka insha allahu tacaala awlaada ayla ku xasadnay taasa dardaarmaan iskuulkun qolol oo dhisme ah yallaa ka ziyaadi oo cusub mayna lanka tala galay mu'asasatu alxikma faraca jasidahaad insha allahu tacaala kan koowaad tijeeglo la kufuri kan lamaad buurdhuuni la kufuri kan sidahaad mayla kufurahay magaalada eelansaar iskoolkiina dayactirka sababtis walaa fatran galli laka bilaw baryay niin furin insha allahu tacaala ardayba hordhaan dhikadaasi fasaladii oo fadheeda doonan ardayda cusub ha ziyaado doontan wal qabado doona insha allahu taala intaasi kadib qaar ka mid ah nuqabada wilaayada ah oo xafladda goobjoog ah ayaa kalimaad kala duwan ka jeediyey maylanaa deegaamada dadka ka nool nicmo ilaahayna sii waxyaabaha laha ka noolay walgorde uleeso badanna laha ka noolay yunesko laha ka noolay gaalo keli oo yalay dadan weynta yalay dadan yeertay walbarashadayalah maray hogan kwenin geeka haddii wallambarana gumaysi horre la galay ikhwaani hoob neefo gaale lanka maalado maalado koran hiblo wahay maalu neefo gaale u jeeglameedko walankarsi koro digsigo ansaaradahan an koran gumaysin galaas maanaa lanko insaar eraas bal waram wala qoraw lankal lan gudbiyaw wala hortay oraba gumaysin galaase maylana wal hal baradooy maylana reer deegaanka haddii unana in la dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan maynka docaana dadki maalshay ka bii meelon wanaagun ka bii madarasadun abubakar sadiiq hanuuri maylana maalkiin alla siin barkaay awlaadin iyo idiin alla siin nuuri may kalaasan lana amnigun ilaahayna sii ma ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay ku baryaan in ilaahaynin raaji antaas kadib akhiwaanii eedaan dadaalanna madarasan insha allahu tacaala sida liin nuur ay liinkay waqti dhow liinka kahay nuur shaban araga haytan hatana sii nuuru doonta mayna maktabka ballanqaaday tarbiyat wa tacliim odsigin kooyoy makan ay siin arday awlaadinin waayten odsigaanoo siin kooy doon kana niiyaraada doon macallimiin sool kale siin kubaahda doon إن شاء الله ونتاسنا هذا إلهي سبحانه وتعالى كالبانا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ilaahay mahadle subxaana wa tacaala iskoolkan wasmadarasada magaalada ninkataala magaaga la siimay waahaa magaagii umutuntan ee lankiinka qaalsanay lahayu marka akhyaarey meninoo faday madarasadun korlan qaada tacmiiran wa tacliiman ini madarasada koran qaadan yananoo fade haddii magaaladii iskoolkii una ka dhisani abubakar una erni madarasatu abibakrin una erni madaarista gobolka kataalana tankiliidatiya nagata dhibaatadaasay unu suubini madarasadan oo loogu magacdaray saxaabigii weynaa ee abuubakar sidiiq allaha ka raali noqde waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee ka howlgala wilaayadii islaamiga ah ee bakool kuwaas oo hoos taga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii ardayda machadka ashahiid suldaan cabaas ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed duubow ayaa faahfaahinaya dhowaan waxaa bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyey sameeyey ardayda madarasada suldaan cabaas oo ay wax ku bartaan wiilasha iyo gabdhaha qabiilka jareerweyne taas oo furan muddo sannado ah laguna barto cilmiga sharciga bandhig ay sameeyeen ardayda ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimo waalidiin waxgarad maamulka macallimiinta iyo ardayda madarasada suldaan cabaas sheekh cabdulqaadir ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa arrintaa waa fadli alle cid walbaba ma haysato dalabata madrasad suldaan cabaas nicmada aad haysataan iyo fursadda aad haysataan khayrka aad haysataan iyo waxbarashada aad haysataan cunug walba oo da'diinna ma haysto mid shan jira iyo mid labaatan jira mid shan iyo toban jiroon alifba aqooninbaa buuxa inaad alle uga mahadisaan waa arrin weyn weeye oo aan idhaahno alxamdulilaah alladii hadaana lihaada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah diinta ilaahay subxaana wa tacaala barashadeedu waa wax aad u qiimo badan saas darteed allah ma simin subxaana dadka aqoonta leh ee diintiisa yaqaana iyo dadka aqoonta aan lahayn alle ma simin oo wuxuu allah leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qaar ka mid ah ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed أقدم إليكم تبيان ما درسناه في مدرسة قل نظيرها في ولايات الإسلامية واجتهاد طلبتها وحرص شيوخها ومعلميها وتسميتها من مضى من نقبائها في طريق العزة والكرامة ألا فهي مدرسة سلطان عباس الذي قصفته ضائرات أمريكي النصراني بحبي إليه أناشد له قائلا سلام الله عليك يا الإمام فقد طاب وطبت ما سعيت نقيب عادل رضي الأنام نقيبون العباس فهل سمعت maamulka madarasada suldaan cabaas ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabahay ardayda ku bartaan madarasada ardayda wax ku barto waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal waxayna ka kooban yihiin ilaa iyo lix fasal ayay ka kooban yihiin madrasada waxaa lagu dhigaa muqararka ama manhajka xarakatu shabaab almujaahidiin ay soo dejiyeen oo isugu jira qaybaha diiniga iyo maadiga labadabo suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee qabiilka jireerweyne oo isna bandhiga ka hadlay ayaa ardayda ku booriyey inay ku sabraan barashada cilmiga cilmiga in mar kasta la siyaadsado iyo lambaahanya la kordhiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadka marka yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaad maanta dad sharaf leh culumo ah aqoon leh iyo etan bayse in leeyahay macnaha dadaala khayra ilaahay siila dooni dadaalkan dadaalka dara ninkii imtixaanka oo ka baaso haddii ilaahay ogolaado ugu dambayntii an suldaan cabdiraxmaan ee abaalmari dooni haddii ilaahay dhao qof kasta ha dadaalo walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya aynoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu